qoraalka ka soo baxay maxkamadda sare ee somalilan ahna maxkamadda dastuuriga ah ayaa lagaga jawaabay arjiga ama codsiga ay guddiga doorashooyinka ee somalilan hore ugu soo qoreen afartii bishan julaay aynu ku jirno qaraarka maxkamadda sare ee somalilan oo aad u dheeraa islamarkaana saddex bog ahaa ayaa nuxurka qaraarkani waxa uu ku soo ururayey in arjigii guddiga doorashooyinka ay maxkamadda sare diidey islamarkaana u cuskatay xeerka doorashooyinka somalilan qodobkiisa lix iyo tobnaad oo caddaynaya awoodaha guddiga doorashooyinka ee somalilan in ay yihiin in iyagu ay cayimaan doorashooyinka qaraarkan waxaa lagu yidhi garsoorku waxa uu awood gaara u leeyahay inuu fasiro micnaha xeerarka ka soo baxa golayaasha dastuuriga ah iyo xeerarka degdega ah iyada oo la raacaya dastuurka sida ku cad qodobka siddeed iyo sagaashanaad qodobka shan iyo tobnaad ee xeerka qaraarkan maxkamadda sare ee somalilan waxaa lagu sheegay in loo cuskaday qodobka lix iyo tobnaad ee awoodaha komishanka kaasi oo dhigaya sidan komishanku waxa uu awood u leeyahay inuu cayimo wakhtiga doorashooyinka la qabanayo iyagoo madaxweynaha u gudbinaya si uu digreeto ugu soo saaro sidaasi darteed cayimaadda wakhtiga doorashooyinku kama mid aha awoodaha maxkamadda sare ee jamhuuriyadda somalilan ahna maxkamadda dastuuriga ah ayaa lagu yidhi qaraarkan sidaasi awgeed waxa maxkamaddu ay soo saartay qaraarkan qaraarka maxkamadda dastuuriga ah ee somalilan kow waxa ay diidday arjiga ku taariikhaysan afartii bishan toddobaad laba kun saddex iyo labaatan ee guddiga doorashooyinka ee qaranku ay u soo gudbiyeen maxkamadda sare ee somalilan ahna maxkamadda dastuuriga ah ujeeddadiisuna ahayd fasiraad sharci laba waxaa la farayaa komishanka doorashooyinka somalilan inay cayimaan wakhtiga doorashooyinka maadaama ay tahay awooddooda sida uu dhigayo qodobka lix iyo tobnaad ee xeerka doorashooyinka guud xeer lambar koob iyo sagaashan laba kun iyo labaatan faqraddiisa koowaad qaraarkani waxa uu soo baxay maanta oo ay taariikhdu tahay tobanka bisha toddobaad laba kun saddex iyo labaatan waxaana ku saxeexan guddiga garsoorka ee somalilan kuwaasi oo kale ah aadan xaaji cali axmed guddoomiye maxamed cumar geele xubin cabdiqaadir axmed muxumed xubin maxamed faarax siciid xubin cabdiraxmaan xuseen caynaan xubin yaxye cali idriis xubin cabdilaahi cabdi aadan xubin cabdiraxmaan xasan nuur xubin geesta kale guddoomiyaha xisbiga mucaaridka ee u cidinjina faysal cali waraabe oo isagoo ku maqan dalka fiinland aan kula xidhiidhay khadka teleefonka ayaan weydiiyey aragtida xisbiga ee la xidhiidha qaraarka maxkamadda sare ay maanta soo saartay maxkamadda way mahadsan tahay inay saa yeeshay laakiin hadda waxay su-aashu ka taagan tahay sidaynu u aaminaynaa commishanka maanta awooddiisii garan waayey hadda su-aashu waxay taagan tahan doonay haddaan idhaa inaanu kala hadalno madaxweynaha iyo qolooyinka kagii soo magacaabay commishonkani in la isweydiyo ladhahaa ma aamini karnaa commisshonkan maanta intaa xita garan waayey qofka leymanku garanayo in awoodda maxkamaddu ay ka timi qaraarkii qaraarkii uu soo saaran baarlamaanka yaala wax loogu noqdo aana jirin su-aashaasa taagan ta kale waxa weeye waxaa taagan maanta somaliland cidlay taagan tahay adduunku uu inaga tegay dadkiina uu kala tegay ta qura ee maanta somaliland soo celinsa oo xalinaysa arrinta laascaanoodna waxa weeye tiyo doorashadii madaxweynaha ee sharciga ahayd aynu ku soo caanamaa la isku dhiidhiibiyey qoriga in uu madaxweynuhu ku dhiirado oo commissionku uu soo saaro tayteebalkii hore ee sagaalka bilood ahaa wixii technical ahaa ee dib u dhacay taasaa soo celinaysa kalsoonidii adduunka aan kasbanay taasaa soo celinaysa wadajirkii iyo muxubadii iyo rajadariisa somaliland taasaa burburinaysa cadowgeena cadowgeena la soo kacay hanqalka khadar maxamed cakulle v o a hargeysa